galab wacanoo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda yada galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada tan washington
waa axad lix iyo labaatanka bisha maarch sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinayaa cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada dhegaystayaal idaacaddayada aad ku maqli doontaan in idinku hayno waxaa ka mid ah xaaladda abaartee deegaanada somalilan oo meel xun maraysa waxaa deegaanadaasi socod ku maraya islamarkaana ku sugan waryahayaga cabdicasiis xuseen cismaan oo inooga warrami doona
dhammaan xoolihii geel way ka dhammaadeen boqol iyo wuxuu igu yidhi mid ka mida dadkaan kula kulmay meesha labaatan baan lahayn ilaa toban baa waxaa u habsanaa dhammaan meesha ay joogeen tobankaas ay ku haysteen hareeraheedoo dhanna waxaa daadsan
waxaad sidoo kale maqli doontaan makhaayadaha soomaalida ee ku yaala magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka oo qorshaynaya in dakhliga soo gala hal maalin ay kala badh ka mida ugu deeqaan dadka soomaalida ah ee ay abaaruhu ku dhifteen
waxa weye waa maalin jimco ah oo bisha abril ay tahay toddoba waxaan rajaynaya inay tahay maalin qoraxdu ay aad u macaan tahay oo mataqaana dadka o dhan ay soo bixi karaan waxaa kale xusid mudan in ay laba makhaayadood oo ajanabiya mid caraba iyo mid turkiya inay maxaan qoraa barnaamijkaasi iyakuna ay ka qayb galayaan
sidoo kale dhegaystayaal waxaad idaacaddayadan galabnimo aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan sida loo tayan karo waxbarashada sare ee dalka sidoo kalena xubintii ganacsiga ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa ku jira marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka isbahaysiga milatari ee uu hogaaminayo maraykanku ayaa weeraro xagga cirka ah ku qaaday magaalada moosil ee dalka ciraaq waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in weeraradaas ay ku dhinteen in ka badan boqol qof oo rayid ah howlgalkan ayaa ciidamadani rabaan in ay magaalada moosil ka qabsadaan kooxda daacish warar kale oo deegaanka ka soo baxaya ayaa sheegaya in agagaarkan laftiisa uu ka dhacay qarax xooggan oo uu geystay gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kaas oo ay diyaariyeen kooxda isis waxaana dadka qaarkood ay sheegayaan in ay suuragal tahay in gaadhigaas laftigiisu uu khasaaraha rayd ka sababay
diyaaradaha dagaalka ee dowladda siiriya iyo weliba xulafadooda ruushka ayaa maanta oo sabti a burburiyey gooba ay joogaan kooxaha ka soo horjeeda iyadoo ay ku dhinteen dad ay ka mid ahaayeen dad ku sugnaa xabsi haween oo ku yaala waqooyi galbeed magaalada idlib faahfaahin dheeraada lagama hayo duqaynta jeelka balse kooxaha kormeera ee siiriya iyo weliba kuwa xuquuqda aadamaha ayaa sheegaya in goobtaasi ay ku dhinteen lix iyo toban isugu jira maxaabiis iyo weliba shaqaalihii xabsiga iyagoo intaasi ku daray in qaar ka mida dadkii xabsiga ku jiray ay ilaalada xabsigu toogteen kadib markii ay isku dayeen inay jeelka ka baxsadaan markii weerarku dhacay dhinaca kale kooxaha wax kormeera ayaa sheegay in xogoga dowladdu oo bartilmaameedsaday goobaha ay ku sugan yihiin mucaaridku ee beriga magaalada dimashik ay ku dhinteen ugu yaraan lix iyo toban islamarkaana konton kale ku dhaawacmeen magaalada hamuuriya gulufkan dowladda oo lagu sheegay inuu yahay mid ka mid a weeraradii ugu adkaa toddobaadyadan ayaa imanaya maalmo kadib markii kooxaha mucaaradku ay bilaabeen inay burburiyaan dowladda bashaar al asad iyaga oo bilaabay inay uga soo dusaan goobaha dhuumaha caasimadda magaalada dimashik
hong kong oo ku taalla dalka shiinaha ayaa u dooratay haweenayda lagu magacaabo kariya lam inay noqoto haweenaydii ugu horreysay ee maamusha magaaladan kadib markii ay dhacday doorasho dad badani ay u arkaan in ay ahayd mid aan dimuqraadi ahayn haweenayda loo doortay hoggaanka fulinta hong kong ayaa hore u ahayd xoghayaha fulinta maamulka magaalada waxaana ay ahayd murashaxa ay dabada ka riixiyeen maamulka shiinuhu hadal ay jeedisay markii ay guulaysatay waxay sheegtay in ay diiradda saari doonto howlaha magaalada hong kong iyada oo ballan qaaday in ay dhisi doonto bulsho intan ka wanaagsan iyo midaynta muwaadiniinta ku nool magaaladaasi mas-uuliyiin ku sugan magaalada cincinnati ee gobolka ohio ee dalka maraykanka ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii xalay rasaas uh, lagu furay xarun lagu caweeyey oo ay dad badani ku sugnaayeen sarkaal boolis ayaa sheegay in waxa dhacay ee islamarkaana goobtan ka dhacay lagu caweeyey oo ahaa masiibo sarkaalka ayaa sheegay in boqolaal qof oo ay goobta ku sugnaayeen marka rasaasta lagu furay xaruntan lagu caweeyey oo ku taalla gobolka ohio mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay suurtagal tahay in dadka wax tooganayay ay ahaayeen dhowr ilaa haddana ma cadda waxa sababay weerarkan galab wacan oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leennahay meel kastoo aad joogtaan ood nagala socotaanba haatanna magaalada burco xaaladda abaaraha ee magaalo xaaladda abaaraha ee muddooyinkanba ka taagnay deegaanada soomaalida ayaa ah mid saamaysay dad iyo xoolaba islamarkaana keentay in dadkii xoolo dhaqatada ahaa ay ku waayeen badi xoolahoodii iyadoo geela oo ka mid ahaa xoolaha kiisa ugu adkaysiga badan uu hadda yahay kani ugu liita haddaba wariyahaya v o a cabdicasiis xuseen cusmaan oo safar shaqo oo xaaladan abaaraha la xidhiidha ku maraya gobolada somalilan ayaa isagoo ku sugan magaalada burco goordhoweyd khadka telefoonka iigu warramay waxaanan ugu horreynba weydiiyey waxa uu ku arkay deegaanadaasi gaar ahaan xaaladda abaaraha
cabdixakiin waad mahadsan tahay iminka waxaan ku suganahay magaalada burco oo goordhowaan soo gaaray waxaan saaka goor hore kasoo baxay magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag waxaanan muddo soo dhex jibaxay dhulka sanaag oo dhinacan magaalada burca aan usoo socday dhulkaasi aan soo marayey sidii maalmahanba aan idaacadda ka teganayay waxaan u kuurgalayay xaaladda abaaraha ee goboladan bari ee dhinaca somaliland dhulkaasi markaad maraysa cabdixakiino waxaad la kulmaysa abaartu inay tahay mid dadka sintay oo aan kala reebin dhulku wuu engegan yahay weliba ha usii daraado dhinacan sanaag dhinacan koonfureed iyo weliba dhinacan gobolka togdheer marka maraan soo socday muddo saacadaah ayaan xadka udhexeeya togdheer iyo sanaag waxaan kula kulanay xoolo dhaqato meesha ku haysato xeero xero ay ku jiraan dhowr geela islamarkiiba baabuurtii aan wadanay waan ka degnay waxaan meesha kula kulanay wax naga fajiciyey waxaan u tagnay xoolo dhaqatadii oo geelii ay ka dhamaanayaan oo abaartii ay hayso waxaa meeshoo dhan ku hareereysan baktiga geela tiro aan la cayimi karayn waxaan markaasi u tagnay iyagoo laba laba laba neef oo geela markaasi bireeyey oo noo sheegay inay u bireeyeen si nafta ay ugu khafiifiyaan oo ay sheegeen in xoolahan ay dhimanayaan biyo iyo cuntaanay haysan inta meesha u joogtana ay yihiin kuwo aada u tabariya macnaha ma dadkii ka soo orday abaartii ku saamaysay deegaanada miyiga oo goobta ayadaa isugu imiyo xoolihii kusoo ururiyeyba mise waa dad xaafad ahaan amaba dad meesha deganaayo abaartu ay meesha ku saamaysay se tir ahaan intay leekaayeen xoolahaasi aad la kulantay ee xaaladaas ku sugnaa cabdi xakiim dadkani maaha dad soo barakacay oo abaartu ay miyiga kasoo barakaysay waa dad dhulkii ay ku sugnaayeen aan kusoo aragnay dhinaca miyiga waa dad deegaankoodii joogay waa dad xoolo dhaqataa weliba geel u badan geel dhammaan xoolihii geel way ka dhamaadeen siday noo sheegeen boqol iyo wuxuu igu yidhi mid kamida dadkaan kula kulmay meesha labaatan baan lahayn ilaa toban baa uha u harsanaa dhammaan meesha ay joogeen ee tobankaasi ay ku haysteen hareeraheedoo dhan ayaan soo duugnay waxaa daadsan geel fara badan oo meesha ku baktiyey markaasu nin sidaan sheegayna waxaan ku aragnay laba halaad oo ay meesha ku gowraceen oo labada halaadna ay aada u jilicsanaayeen waxayna noo sheegeen laba in labadan halaadba ay u gowraceen si ay nafta ugu khafiifiyaan oo ilaa xalay oo dhan ay markaasi xanuun u hayay oo markaasi ay naftu dhibaysay waxay yidhahan si aan ugu khafiifinaan aan u samaynay marka dadkaasi dhulkoodii ay joogaan meel umay soo barakicin sheekooyinka ay noo sheegeen naxdinta aniga igu noqotay waxay leeyihin waa sheekooyin haysta dhammaan dadka xoolo dhaqatada ee dhinacan togdheer weliba togdheer baa ugu daran ku nool oo dadka kasokow in xoolihii oo de awalba tabar yaraa ay dhammaadeen waayo cabdicasi haddaan ku weydiiyo dabcan dee geelu wuxuu ka mid yahay xayawaanada ugu adkaysiga badan islamarkaana aalaaba dee muddada dheer biyaha ka qadi karaya islamarkaana adkaysiga dheer yeelan karaya marka tilmaantay in geeli uu sidaa u dhimanayo islamarkaana dee boqol iyo labaatan bar reerkii lahaa hadda uu tobaneeyey wax gaarhaya amaba ka yarba ay hadda u harsan yihiin xaaladda dadkuna maxay ku sugan yihiin markaad la kulantay dadkii la joogay iyo weliba dadkii deegaanka ku noolaa dadka horta waxaa uun wax xoolo dhaqato wax dumara maan arkin rag ba ay ahaayeen waxaan weydiiyey su-aalahan weydiyay ku jirtay maxaad geelan hadduuba dhimanayo idinku meesha ka qabanaysaan marka waxyaalahan dadka xoola dhaqatada ee cajiibka ay ku yihiin waxaa kamid a adkaysiga waxay ku leeyihiin annagu meeshan ka guuri mayno ilaa neefka ugu dambeeya uu naga baxo marka dadku muuqaal ahaan may iyagu ahayn rag bay ahaayeen kuwa aada u liitay wax dumara iyo caruura kumaan arkin kolley waxay ahaayeen miyi meesha degan oo xoolaha kuwa raaca marka xaaladooda raggan arkay may ahayn kuwa muuqaal ahaan aada u liita laakiin de waxay ahayd niman aada u qalbi jaban oo lahaa hantidii aan lahayn oo geelahay in horteena midnida ugu dhinto oon midnida ugu birayno waxaa igu cajiib badnayd in markaan soo istaagnayba la bireeyey mid kamida labada habaad ee meesha ay ku bireeyeen oo isagoo gacantii ku haya mididii uu ku bireeyey oo dhiigle aanu soo istaagnay meesha runtii arinkaas waxay igu beertay naxdin way gabagabada haddaan ku weydiiyo dabcan geeliba hadduu xaaladda ku sugan yahay adhigii oo kale iyo weliba xoolihi kale yarmaa iyaga inaba inay sii joogaan amaba xaaladda ku sugan yihiin iyada indhahaaguma qabteen amaba ma la kulantay intaad jidka soo maraysay markaan somalilan imanayey walaa waxaan islaa mid iyo labaad arki doontaa laakiin iminka intaan saddexdan gobol ee somalilan dhinaca bariga marayay meel kastoo tago xoolaha carigu wuxuu ahaa ka ugu tabarta yar ma adkaysan karo dadka xoola dhaqatada kuwii lahaa shan boqol ama saddex boqol ama laba boqol waxay kuleeyihin waxaan noo haray waxaan toban iyo labaatan ahayn marka tirada xoolaha ee weliba ariga ee abaartan ku dhintay runtii aada ayay u badan tahay
waa hagaag dhegeystayaaalkaasi waxaa wariyaya iyaga cabdicasiis xuseen cismaan oo isagoo ku sugan magaalada burco ee caasimada gobolka togdheer islamarkaana warbixinna ka diyaarinaya xaaladda abaaraha ee deegaanada somalilan khadka telefoonka igu warramayey waxaanaad ku dhegaysanayseen idaacaddeeda galabnimo ida ka imanaysaa magaalada tan washington isla arrimaha abaaraha ayaynu weli ku jiraayay ilaa shan iyo afartan makhaayadood oo ku yaala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa isku raacay in dakhliga soo gala hal maalin ay kala badh ka mida u qoondeeyaan gurmadka abaaraha ee soomaaliya haddaba cabdiraxmaan ciise kaahiin oo ah mulkiilaha makhaayadda afrodeli ee ku taalla magaalada minneabolis ayaa u warramay wariyaha v o a maxamuud mascade
waad mahadsantahay maxamuud iyo bahda maxaan ku raha v o a barnaamijkiina horta waxaa iminka si cad uga qeyb galay oo saxeexay in ay ka qeyb galaan ilaa shan iyo afartan makhayadood iyo coffee shops oo ku kala yaala maxaan ku raha gaar ahaan labada magaalo ee mataanaha barnaamijkaasi oon ugu deeqano oo mataqaanaa wixii soo gala maalintaasi dakhliga maaha macaashka laakiinse maalintaa wixii la iibiyo boqolkiiba conton in aan siin karro dadka maxaan qura abaaruhu ay maxaan qura aafeeyeen ee wadankii hooyo waxaa kale ee ku jira brograamkaasi dadka makhaayadaha ka shaqeeya ee soomaalida iyakuna in ay ku maxaan qura xoogooga ay ugu tabarucaan oo maalintaasi si lacag la-aan ay ku shaqeeyaan marka barnaamijkaasi waxaan rajaynaynaa dadka soomaaliyeed in ay mataqaanaa iyo dadka wadankana la degan inay soo wada baxaan oo maalinta jimcaha qureeca cashada qadada cuwaafta oo maxaan ku dhaha aada makhaayadaha loo camiro si lacagtii soo baxda ay lacag buuro noqoto oo makhaayadan u dhaawacmin oo dadkii mataqaanaa maxaan ku dhaha aan ugu talagalina ay wax uga tarto ayaan rajaynayaa kaahin marka maalinta aada u qoondayseen inay noqoto maalinta dadku ay maqaayadda imaadanayaan oo ay ka qadaynayaan ama ay ka quraacanayaan ama ay ka cashaynayaan oo lacagta qayb ka mida aada abaaraha ku caawinaysaan aada heshaan waa maalintee waxa weeye waa maalin mataqaanaa jimco ah oo bisha abril ay tahay toddoba waa bisha afraad toddobadeeda waxaan rajaynaya inay tahay maalin qoraxdu ay aada u macaan tahay oo mataqaanaa dadkao dhan ay soo bixi karaan waxaa kale xusid mudan in ay laba makhaaydood oo ajanabiya mid caraba iyo mid turkiya inay maxaan ku dhaha barnaamijkaasi iyakuna ay ka qayb galayaan marka dadka imaanaya maqaayadda ciday doonto ha noqoto ama soomaali ama cid kasta maalintaa wixii daqli aada xaraysaan quraac qado casho waxay noqonaysaa inaad soomaaliya ugu tabarucdaan wixii dakhleedii soo gala boqolkiiba konton ma sidaaba boqolkiiba konton dakhliga maalintaas soo gala waxaan kalen iibin doonaana garamo waxaan kale aan dhigi doonaa maxaan ku qoraa bogsyo oonba dadku ay wixii baaqiga soo hora ay ku ridi karaan marka barnaamijkaasi waxaan rajeynaya inuu noqdo barnaamij lacag fara badan aan maxaan qoraa ku kuurin doono waxaa kale oon kaga faaidaysan lahaa fursadan in ay nagu daydaan ganacsatada kale in ay nagu daydaan istiidada kale amba wadanada maxaan qoraa gobolada kale iyo wadanada kale ee makhaayadleydoodu in ay ka qayb galaan barnaamijkaasi because waxaan garanay amba aan ogaanay inay tahay makhayaduhu meel ay dadka bulshadu ay ku kulmaan masaajidda quraata maaha moolasha quraata maaha makhaayadaha bulshadu aad bay u tagaan haddii aanu iskaashano annagii iyo shicibku wax weyn ayaan ka qaban karnaa waan jecelahay Ee, waa gartay dadka soomaalida ah ee gobolkan minnesota degan aada la hadlaysaan eed leedihiin maqaayadaha hay- ha yimaadaan ee, maxaad ka codsan lahayd ood ku oran lahayd waxaan ka oran lahaa horta dadka dee eh, inaad soo baxdiin because annaka waxay ku xidhan tahay mashruucayagu sidaad usoo baxdiin niko haddii ay kumaankan kusoo baxaan dee kumaankan baan ururinaynaa haddii ay sidii hore noqotona dee wax weyn ururimayn marka waxaan rajeynayaa dadka eh, soomaalidu ama ama dadka maxaan qoraa reer minnesota inay maalintaasi guriga ay waxba karsan inay qadan ay karsan in ay si fiican usoo baxaan Ee, dabcan waxaan filayaa ee, kulankiinan iyo maadaama maqaayadle aad tihiin inaad garan kartaan ee, dhaqaalaha idin soo gala maalinta haddii aad qiyaasteen lacagta aad rajaynaysaan ama aad ku hanweyn tihiin inaad heshaan maalintaasi intay leegta waxaan rajeynayaa in aan maalintaasi aan ururino ilaa boqol iyo konton kun eh, maxaan qoraa oo dollar oo dee waad garan kartaa lacag intaan hal maalin lagu ururiyey waa lacag weyn waxaan rajeynaynaa guushaasi inaan gaadhno waxaana ay ku xiran tahay sida ay dadka soomaalida ee is- gobolka ku nool ay u, eh, maxaan qoraa baraha en, eh, internetka en, eh, flyerada ay u qaybiyaan waxaan jeclaan lahaa dadku inay qaataan ownershipka amba lahaanshaha barnaamijkaasi inuu noqono barnaamij makhaayadleydu ay maxaan quraa ay leedahay guuriyaashu inay ka qayb galaan eh, bacadlayaashu inay ka qayb galaan inay dhalinyaradu ka qayb galaan ah, ma- ma- ardaydu ka qayb galaan dadka waaweyn ka qayb galaan waxaan jeclaan lahaa inay dadku u xamaan qaataan arrin barnaamijkaas si uu u hirgalo
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan ciise kaahin mulkiilaha makhaayadda afrodeli oo ka mid ah makhaayado ilaa shan iyo afartan ah oo ku yaala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo ku baaqay in hal maalin dakhliga soo gala kala badh ka mid a loogu deeqo abaaraha wariyaha v o a maxamuud mascade ayuu warramay
galab wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal mar kale Mara- madaxda urur goboleedka igaad ayaa kulan ay shalay ku yeesheen magaalada nairobi caasimadanka waddanka kenya uga hadlay caasima- ah, uga hadlay arrimaha qaxoontiga ee gobolka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa hadal ka jeediyey kulankaasi madaxda kulankaasi ka qayb gashay ayaa kulankooga ka soo saaray hindise siyaasadeed oo wax looga qabanaya arrimaha qaxoontiga haddaba waryahayaga falastiin axmed iimaan oo ku sugan magaalada tan washington ayaa warbixintan inooga diyaarisay kulankaasi
kulankan igaad ayaa waxaa xoogga lagu saaray arrimaha qaxootiga ee gobolka waxaana uu daba joogay kulankii hore ee madaxda igaad ay horey ugu yeesheen magaalada muqdisho haddaba muhiimadda kulankan uu lahaa iyo qodobada ugu waaweyn ee ay madaxdu kaga doodeen waxaa v o e da uga warramay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka axmed daahir cabdikariin nuur ee shirkani ku bilowday sanadkii hore dhammaadkiisa shirkii a u da igad ee lagu qabtay ee muqdisho ayaa qodob waxaa ku jira ah in xal u helidda arrimaha qaxootiga soomaaliyeed ee igad shir loo qabto shirkii ilaa labadii biloodoo lasoo dhaafay preparation diyaargarow aada u badan ayaa khubaro intebe lagu shiray toddobadii iyo sideedii laba koo iyo labaatankii iyo laba iyo labaatankii baa sidoo kale khubaradii shirtay waxaana yimid wadamada soomaaliya kenya etoobiya jabuuti uganda sudan south sudan iyo wasiir ka socda yemen waa igad iyo yemen waa wadamada gobolka ee qaxootiga soomaaliyeed ee halka milyan lagu qiyaaso ay ku sugan yihiin waxaana looga hadlay laba ajende ee aada muhiim u ah waxaa lagu soo saaray go-aan baaq ama iclaam nairobi iyo ee fal fulineedkii ama action balaankii la xiriiray bayaankaas ujeedaduna waxay tahay laba arrimood waa markii ugu horreysay ee heerkaas wadamada gobolku ay arrinta qaxootiga soomaaliya iskugu yimaadaan
qaxootiga ugu badan ee ku sugan dalalka igaad ayaa waxay intooda badani ka soo jeedaan soomaaliya iyo sudaan madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey kulankaasi ayaa sheegay in abaaraha hadda ka jira soomaaliya ay sare u qaadayso qaxootiga soomaaliya ka soo cararaya islamarkaana ay sii niyad jebinayso kuwii soo noqon lahaa
Today, about two and a half million Somali refugees and IDPs live in camps in and out of the country. Tragically, maanta laba milyan iyo badh qaxooti ah iyo barakacyaal ah ayaa ku nool xeryo qaxooti oo gudaha iyo dibadda dalka ah nasiib darro qaarkood dadkani waxay ku nool yihiin xeryo qaxooti saddex fac muddo ah waayo xaaladda ayaan u saamaxayn ka jirtay soomaaliya inay dib ugu noqdaan guryahoodii sidaasi oo ay tahayna qaar badan ayaa dib u laabtay oo ay xaaladaha deegaanadoodu ka sooreynayeen sannadihii dhowaa
caqabado dhowra oo dhinacyo badan leh ayaa hortaagan soo noqoshada qaxootigan waxaa ka mid a ammaanka dhaqaalaha iyo weliba dhinaca waxbarashada cabdirashiid khaliif xaashi oo madax ka ah hay-adda heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho islamarkaana sheegay inay hadda gacanta ku hayaan warbixin ka hadlaysa qaxootiga ka soo laabtay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ee gudaha soomaaliya ku soo noqday ayaa ka waramaya caqabadaha weli jira ee hor istaagi kara dib u soo noqoshada qaxootigan
waxaa la odhan karaa dhammaan arrimahaasi waa taagan yihiin waxaa taagan colaadihii baa taagan waxaa taagan abaarihii oo hadda weliba dadkan hadda soo laalaabtay oo kenya kasoo laabtay anagu hadda warbixin aan wadno in badan oo kamid ah dadka hadda kenya kasoo laabtay baan wareysanay oo kismaayana ka wareysanay baydhabaana ka wareysanay waxay noo sheegeen inay u badnaayeen dadkii markii dadka ethoobiyaanka dalku soo galay labadii kun iyo lixdii ilaa abaarihii labadii kun iyo kob iyo tobankii dadkii baxay inay u badnaayeen dadka soo noqday marka colaadii waa jirtaa abaarihii waa jirtaa shaqa la-aantii iyo fursadihii kale waa jiraan oo qofku shaqo iyo fursad helahayn rajo la-aan guud oo dalka ka jirta waa jirtaa marka dadkaas in macnaha adduunkana shuruucda adduunku waxay qabtaa dadku markay laaji noqdaan oo dalkooda duruufaha noocaas ay kaga bixiyaan meeshii ay cagta dhigaan in lagu soo dhaweeyo oo la siiyo maaragtay magangadyo la siiyo lana ictiraafo adduunka o dhan baa isku waafaqsan marka isma bedelin dhibaatooyinka dadkan ay dalka uga baxeen dowladda federaalk ayaa dhowr jeer ku celcelisay in xaaladda ammaanka aysan ahayn caqabadda keliya ee qaxootiga ku sii haynaysa xeryaha gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka axmed daahir cabdikariin ayaan weydiiyey haddii xaaladda ammaanka ee dalka ka jirtahay ay hadda saamaxayaan in qaxootigu ay dib ugu laabtaan dalkoodii
anigu anigu waxaan isleeyahay dowladdu hadday dhisantay barnaamijkeedana waa la imaan doontaa waxqabadkeedana waa la sugayaa rajada soomaalidu qabtana inay wax ka yimaadaan ayaan filaynaa waa loo dadaalayaa sababta keeni karta dadkani inay soo baxaan ama dalka aysan ku laaban sababahaas qaraxyada oo kale ma aha waa abaartii laba kun iyo koo iyo toban iyo laba kun iyo laba iyo toban dhacday oo laba boqol iyo lixdan kun oo soomaali ah ay ku dhimatay oo boqol iyo labaatan kun keliya dhinacaan kenya usoo qaxday sidoo kale dhinaca etoobiya waxyaalahaas waaweyn oo dhibaatada caamka ah ayaa khasbi kara dadkii ama inaysan noqon ama dadkii inay dad kale soo baxaan laakiin falalkan kale oo dhaca meel kasta adduunyada ka dhacaan dadkooda soomaalida ee tirada badan ee toban jibaarka badan ayay wax la qabi doonaan dadkani isku soo wada duube waxay guud ahaan wadamada igaad qireen sida ay muhiimka u tahay in xal loogu helo loona gacan siiyo qaxootiga iyo barakacyaasha guud ahaan gobolka ku firirsan
falastiin axmed iimaan aad bay u mahadsan tahay waxay dhegaystayaal nala socodsiinaysay islamarkaana ay inoo soo tubinaysay warbixin ay ka diyaaristay madaxda urur goboleedka igaada kulan ay shalay ku yeesheen magaalada nairobi islamarkaana ay kaga wada hadleen arrimaha qaxoontiga gobolka haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaysta waa kan jaamac buulo jaamac oo washington inoogu diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad xad kasta hadaha oo kale aad laanta afka soomaaliga ee v o a ka dhegaysataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sida aad magaciisaba ka dhadhansan kartaan dhegaystayaal waa mid aad door weyn ku leedihiin fikir iyo ka qayb qaadasho labaduba kaalintiinnana aad ayaannu u soo dhoweynaynaa ee hamoogaanina inaad nagala soo xiriirtaan imailkayaga somali at v o a news dt com qormada toddobaadkan ee barnaamijkeenna dhegaystayaal waxa ay ku salaysan tahay sidee kor loogu qaadi karaa tayada waxbarashada sare ee dalka waxaana marti noogu ah barasare xuseen axmed warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka kanada tan iyo bilowgii aas-aaskii jaamacadaha gaarka loo leeyahay ee dalka oo ka mid ah waxyaabaha soo kordhay kadib burburkii dowladda dhexe waxaa had iyo jeer la hadal hayaa tayada waxbarashada ee jaamacadaha oo dhaliil muuqato iyo mid aan muuqanba faraha lagu fiiqayo jirtoo sare u qaadidda tayada in ay tahay mid aan dhammaan oo la socoto jiritaanka aadanaha haddana tan waxbarashada sare ee soomaalida laga doonayo waa mid aas-aasi ah tusaale ahaan sida ku xusan daraasaad ay waxbarashada sare ka samaysay hay-adda heritage institute ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii waxyaabaha laga ogaaday waxbarashada sare waxaa ka mid ahaa in ay aad u liidato tayada cilmi baarista iyo soo bandhigidda qoraalada ee jaamacadaha sidoo kale waxaan jirin ama aad u yar shay baaro micno leh maktabado heer sare ah iyo macallimiinta tiro badan oo aan u qalmin doorka ay kaga jiraan hanaanka waxbarashada sare barasar xuseen axmed warsame kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a inta aadan tayada iyo sare uqaadideeda aadan gelin waa maxay dareenkaada ku aadan tirada iyo tayada waxbarashada sare ee soomaaliya dareenkaygu jaamaco wuxuu raacsan yahay daraasada ay samaysay macadka heritage ee siyaasadda si machad aad wax u baadha oo uu ka madax yahay inaan saaxiib nahay oo la yidhaahdo rashiid xaashi uu ka madax yahay hadda weeyi oo tayada way wax badan baa runtii sanadihiina soo dhaafay iska bedelay waxbarashada oo wax badan oo lagu diirsan karo oo aada u wanaagsan ayaa la sameeyey sida aad sheegteena waxaan tayada la yidhaahda amada wa waa wax lagu celiyo marba soo yar kordho mer keliya meel lama wada gaadhayo marka anugu labadan waxaan dareensanaya waxa weeyaan kow horta dadka arrimaha ku jiraya waxaa sameeyey in loo mahadnaqayna mudan yihiin ina wax aan ku faano oo meeshii jiraan salay inuu samaysan yahay laakiin sida aad sheegto dee masalan waxaa imanka la sheegayaa ilaa lixdan kun oo arday inay ku jiraan hadda jaamacadaha oo qaarna ka baxaan qaarna haddana marka ay soo galaan sanadkii ilaa lix kun lixdan kun ay ku jiraan oo ay ka samaysan yihiin wax ka badan konton jaamacadood inkastoo marka lagu daro kuwa yaryare ma garanaysaa insidii waxaa isku sheega shi keliya lagu sheegayo afartan iyo lix taa haddaba markaa badidaa faraha badan leh iyo dhaqaaluhu meesha uu ka yimaado oo aan ahayn dhaqaalo joogtaa oo ardayda ku xidhan intooda badan mid mid iyo dhif puntland iyo somalilandna ku yar yaalla mooyaane inta badan boqolkiiba sagaashan waxay ka yimaadaan lacagta dad ardada laga qaado haddii waxa uu ku dhisan yahay dee noloshaadi tayadaadi aada u wanaagsanaan mayso oo ardadii baad dhowraysaa oo tiradaad badsanaysa laakiin dadaal badan ayaa runtii socda maxaad is leedahay waa ay ka mid yihiin adiga oo mid labo iyo saddex inooga taabanayo qodobada ugu muhiimsan ee in la tayeeyo u baahan sidaad sheegtay horta waxa weeyaan jaamacad marka la leeyahay dee waxa la ayisay inay tahay wax ku dul dhismaya dugsi markii hore sare oo laga soo baxay oo dad hadda weliba wax akrii kara wax qori kara aada wax u yaqaana oo dee ha dugsi sare marka laga baxo wax yaryar ma aha waa wax qof waxbartay weeyaan marka tan inay tahay waxbarasho aan ahayn tii khasabka hayda loo baahnay laakiin mid ku darsasho ay tahay oo qofkaasi qof aada wax u bartay inuu yahay ay caddaanayso taa haddii la samayna waa in cilibaaris meesha ku jirtaa waa inuu qofku cilibaaris masala iminka jaamacadda anu waan ka dhigaa saddex bay u qaybtaa shaqadaydu midi waxa weeyaan boqol kiiba afartan waa wax dhigid boqol kiiba afartanna waxa weeyaan inaan research sameeyo aan wax kusoo kordhiyo maadada aan wax ka dhigo labaatankana waxa weeyaan maamulka iyo wax noocaas jaamacadaha hadda jira arrimaha male sababtuna waxa weeyaan dee waxaan lahayn laabereeryadii ugu weynaa bay lahayn iminka masalan dee jaamacadda iyadoo kale oo laaberi baa loo baahan yahay waxaa loo baahan shayba baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay waxyaalo badan oo noocaas oo kale ah combyuteradii marka markuuna taa haysanin markaa taasayna haysan hadda ayaan isleeyahay oo waxaasa ka maqan waxaase ugu siweyn oo muhiimka u siiya siyaasadii hagi lahayd waa tahay ee arrintaan lahayd ma jirto waa su-aashayda soo socota inta aanan dhegaystayaasha u gudbin mas-uuliyadda in la tayeeyo waxbarashada sare intee ayay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta ku leedahay door mid maamul goboleed iyo mid federaalba ha ahaadeen ilaa hadda jaamacow kuma laha wax awooda kuma laho micnalo kuma laha way isku dayeen puntland iyo somaliland intaan la socdo oo horta dee cudurdaari inaan sameeyo waddankii ma joogo laakiin wax badan baan kala socdaayo sababtuna waxa weeyaan dee ama dadka ku jira baan lacaga ka bixiyaa ay ugu khasabtaa ama annagaaba mashruuc yar lahayn oo wax haweenka lagu qaybi ee lagu tayayn jiray oo jaamacadaha noogu jiro ilaa lixdan qof baanu ka saarnay annagoo urur yar lahayn oo gabadhi ammaan dalena la afduubi jiray ay madax ka ahayd annaan ku jiray ninka hadda wasiire ka ah, eh, dowladda canada ee axmed xuseen un dadkii nala aasaasa ka mid ahaa marka maadaama haddana waxaan ku xidhanahay jaamacadda soomaaliyeed baan ku xidhanahay jaamacaddii ummadda soomaaliyeed dib u samaysantay marka wax badan baan ka ogahay laakiin waddankiima joogo marka horta cudurdaarkaa yar aan aan sa- aan- aan sameeyo waxaan iska ogahay in dowladda somalilan ay isku dayday inay eh, barnaamij samayso gaar ahaan labi laba kun iyo labiyo tobankii inay isku dayday inay samayso eh, tayeynaya laakiin wax badan kuma laha eh, w- eh, eh, awood sababtuna waxa weeyaan dee dhaqaale micnana kama geysato meelaha ugu badan bay boqol kiiba toban bixisaa jaamacadaha ugu waaweyn sida hargeysa iyo camuud iyo kuwaasoo kale boqol kiiba saddex bay bixisaa barshakooga dhan marka waxay ka qaban kartaa macalimesha sidaasoo kale puntland puntland baa ka yar room baan isleeyahay waxoogaa iyagu eh, jaamacado dhowr misan gaalkacyo oo kaleto ku taalla iyo waxoogaa ay u yar badan tahay inta ay ku caawiyaan marka micno badan kuma laha sababta ayna ugu lahayna waxa weeye inaa anay awood eh, ugu lahayna dee dhaqaalo kuma kabaan dowladda soomaaliyada qaybta koonfurta oo jaamacadaha ugu badan ay ku yaalaan boqol kiiba afartan iyo lix baa ku yaala jaamacadaha la sheegaya baa ku yaala eh, koonfurta ee bartamaha iyadu awood micnolaha ay ku leedahay ma jirto haba yaraatee oo runtii wax la sheegi karo kuwa kalahaba dhaama waa tahay intaanan dhegaystaha u gudbin waxaan jeclahay ee adoo noo soo koobaya hadda waxaad noo sheegtay doorka ay ku leeyihiin intuu leegyahay haba yaraadee laakiin doorka laga doonaya inay ku yeeshaan intuu leegyahay doorkaasi jaamaca jaamacu aad buu u badanaanayaa weliba maadaama aan nahay dowlad ka soo kabanaysa hadda ummad ka soo kabanaysa een, dagaal sokeeye wax xoogla ayaa looga baahan yahay itaalkeedana waan ognahay kelidood laakiin de kama soo bixi karaan oo waxay ahayd marka horeba dee waxaan u baahannahay maadaama cashuuro badan hadda la qaadanin waxaan u baahannahay kolley dowladana caawiyaan u baahan laakiin kow dowladdan ma aha horta inay iyadu inqilaabkooda qabtay jaamacadihii oo dhan jaamacad dowlada ka dhigto looma baahna casrigaasi waa kii gaboobay boqolkii na- eh, kun iyo sagaal boqol iyo kontonadii baa la isticmaali jiray wuu gaboobay iminka waxaa loo baahan yahay hay-adaha wada laftigooga in ay wadaan laakiin dowladdu ay lahaato siyaasadda ee waxbarashada iyo ma garanaysaa eh, controolkeeda oo hadhow qualityga ee controolkeeda inay iyadu leedahay ayaa loo baahan yahay waa tahay aad aad ayaad u mahadsan tahay profesor xuseen axmed warsame inta inta aanu ka dhiganno hordhaca barnaamijkeenna aanu ku soo dhoweeya hadda dhegaystaha ugu horreeya dhegaysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad ka soo hadlaysa ku bilaabayo fadlan kusoo dhowow barnaamijka Een, aad iyaad umahadsan tahay jaamac iyo v o a dhammaantiinba sidoo kale waxaan salaamaya profeser een, xuseen axmed- axmed warsame magacay waxa weeye axmed cabdi ismaaciil bare ka tirsan waxaweyn jaamacadaha hargeysa iyo camud labadaba haddaase waxaan kasoo hadlaya magaalada hargeysa Een, waxaan jeclaan lahaa waxa weeye barnaamijka inaan ku darsado oo aan su-aal badan weydiinaynin een, profesorka maadaama ka cudur daartay inaan u joogin wadanka een, waan xabadda waan ugu mahadnaqaya laakiin waxaan ku daraya waxa weeye su-aasheeda weydiisan baan doonaya inaan ku daba laadho jaamac Een, su-aasha waxay ahayd waxa weeye maxa- ee, xagga quality-ga Een, quality-ga haddaan eego somaliland oo kale waxa weeyaan waxbarashadu waxay ka dhimantay xagga hoose dugsiyadii hoose iyo dugsiyadii sare labaduba tayo wanaagsan oo ardaygu jaamacad ka galo isagoon lahayn buu horta imanaya jaamacadduna waqti kooban oo ardayga loogu talagalay inuu xirfad aqooneed inuu helo number kow number laba inuu helo waxa weeye waxaanu hore u aqoon oo de cusub inaa lagu soo kordhiyo saddex inuu dee maskaxdiisi caqligu inuu isbedelo dee qof marka muddo kale inuu inuu noqdo laakiin tii oo ay ka dhis ay ka jajaban tahay ama waxoogaa ay ka liidato xaggii hoose oo waxbarashadii hoose ay aada uga liidato hadduu jaamacadda yimaado intuu horta dhismayo waqtiga waa ka hor dhacaa waa qodobka koowaad kalabadan ku daray waxa weeye saa profesorka soo sheegay dee jaamacaday waxay salka ku haysaa waxa weeye cilmi baaris inay wax soo kordhiso jaamacadeena waxa weeye macalimiinta joogta iyo professorska wax ka dhiga had iyo goor hale laba qodobba iyaga laftigooda aqoon badan uma laha inay wax baaraan ama dee dhaqankii soomaalida ayaa haystaa laba waxaan duruufta jaamacado ku shaqeeyaan uma saamaxaysa in cilmi baariska la sameeyo cilmi baaristu dee dhaqaale ayay u baahan tahay ardaygii wax la soo baaraya dee waa in kharash marka lagu maalgeliyo macalinka lagu maalgeliyo jaamacaddii sidoo kale saa uu soo sheegay professorka waxa weeye jaamacaddu waxay ku socotaa waxa weye dhaqaale yaro ka yimid ee ardayga laga qaado jeebkiisa laga soo saaray sidaa darteed waxa weeye lama gaari karo taasi sina wuxuu noqon markaa yool adag in markaasi la xaqiijiyo taa haddii aan lahaynina dee jaamacad wixii ma noqonayso taa waynu garanayna jaamacad waxa ku shaqayso waa cilmi baaris weye ta saddexaad waxa weeye een, macalinka laftigiisa marka la eego waxa weeyaan promotion ama dallacsiino ama horumaro isaga laftigiisa loo sameeyo oo uu hirinayo oo hiraal u yahay meeshii ma jirto waxaan raacinaya waxa weeye dhinaca dhalinyarta kasoo qanjabinta jaamacadihii haddaanay hore horizonku ama waxa weeyaan ufuqan qofkan uu hiigsanaya aanay cabayn dee qofku waxa weeye isna way ka xumaanaysaa taa waxaan uga jeeda waxa weeye xaggii shaqo abuurkii iyo shaqaalaysiintii taas haddaanay jirin ardayga markuu jaamacadda ku jiro wuxuu ka oranayaa xageen tegaya ma xagee baan waxbarashada maxaa ii taraysa marka wuxuu noqonayaa waajib uu gudanayo oo kala uun unba qofku noqonaysa waxbarashadii Professor Laakiin Axmed- maaha meel uu dareemayo hadda xirfad hel waxbaro dabeetana saa u gaar marka anu intaasaan kusoo koobaya aad ayaad u mahadsan tahay profesor axmed Eh, wax badan ayaad ku dartay waad ku mahadsan tahay aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka nagala qayb qaadato profesor xuseen axmed warsame waad maqlaysaa profesor axmed jaamacow axmed cabdi ismaaciil wuxuu soo jeediyey talooyin aad iyo aad u sarreeya waana muuqataa inuu brofesor yahay Een, arrin yar oo uu ka hadlay baan aad u sii ma garanaysaa xoojinaya oo ah ta shaqaalaha runtii jaamacadaha markii la sameynayay dee horta dadkii talooyinka ka geystay baan ahaa ama tacamuda ha ahaato ama taburca ha ahaato ama ku- muqdisho hata kuwii talada ka geystay baan ahaa waxna ka tale baan ahaa waxyaalaha ugu waaweyne markii hore loo aasaasay waxay ahayd ka qaadata nabadaynta inay qayb ka qaataan oo dhalinyaro intaa leegi markay waxba qaban weyday suuqa taagan tahay nabadii baa khatar gelaysay oo eh, taasay horta wax weyn u ahayd marka wax kastoo ka dhimanbaba marka u horeeya horta in mahaddaa la mudano weeyaan laakiin hadda mar haddii dhulkii degay shaqaalayntii ayaa muhiima Ah, jaamacadahana masalan iminka annagu aan ku jiro oo kale haddii ay ardayda iyadu heli weydo shaqo masalan anagu iminka xisaabaadka iyo accountingka iyo cashuuraadka iyo baan ahay boqolkiiba sagaashan iyo lix ayaa ardaydeeda hesha eh, lix bilood gudahood shaqo maraykanka jaamacado ka samaysmay oo ay sha- dadkii shaqo heli waayeen ardaydii waxay dacweysay jaamacadihii bay dacweysay markaasay maxkamadihii ku heleen arrintaas oo la yidhi maxaad u ballan qaadaysay inay ardayda jaamaca helayaan haddii aanad ma garanaysaa shaqo ayna helaynin marka mu- arrimaha uu ka hadlay oo dhan waa muhiim waxaan se in yar iyadana ku yar celin dugsiyada hoose dugsiyada hoose iyo arrimaha waxaa muhiima inay dowladi xoogga saarto dadka shicibkii haddii laga dhigo baac shari laga dhigo oo lacag la- dalkii laga qaaday waxba kama samayn nasiib wanaag masala meelaha ay ka mid yihiin somaliland oo kale imika waa sidaa ko- eh, qaybta koonfurta oo dhan waa laga dhigi doonaa eh, puntland saasay kula ku socotaa marka taa haddii la xoojiyo jaamacaduna waa runtii way xoogaysan doontaa dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan kusoo qaadanayno tayeynta waxbarashada sare ee dalka barasare xuseen axmed warsame ayaa inoogu marti ah fadlan ha iloobina inaad nagala qayb qaadataan barnaamijkan iyo kuwa soo socdaba nooguna soo dira imailka iyaga somali at v o a news dot com si aan idinkula soo xiriirno dhegeystaha kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhowow barnaamijka aad baad umahadsan tahay een, jaamac buulle jaamac adiga iyo professor xuseen warsame iyo dhegeystayaasha ka qaybgelaya barnaamijkan waan idinka mahad celinaya fursadda aadna siiseen waa maxamed xuseen maxamuud oo tahliil lagu daaleyso oo jooga magaalada muqdisho Een, waa mid ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada muqdisho een, jaamacad la yidhahda s i u ayaan dhigtaa ficilka sida uu sheegay een, runtii arrimaha uu ka shanqariyey dhammaan waa wax wada jira oo meesha yaalla weeyaan Een, xagga tayada oo laga hadlayo haatan een, tayadu way liidataa sida la sheegayo oo taas markhaati ayaa la isaga wada yahay Een, xagga iyaga markaanu eegno marka een, dhinacan dagaaladuna ay u badnaayeen iyo dhibaatadii dalka guud ahaanba ka dhacday waxaad dareemi kartaa dee dal intaas dhibaato iyo rafaad kusoo jiray oo la isdilayay oo la isdhacayay oo maaragtay la isdaba jiitamayay oo la qaxayay haddana waxbarasho tayo iska badaayay horta in waxbarashadiiba laga hadlo oo wax la keeno ayaa waxay tahay een, dadaal waxaan ka qaba daftar baan beer ku abuuray ayay noqonaysaayo haddii dadaal la sameeyey ayay horta kuba timid een, ilaahayna uu hirgeliyey alxamdulilah intaas kadib een, haddana markii aynu usii gudubno een, wixii waa la sameeyey oo waxbarashadii hoose dhexe sare way soo socotay tii jaamacadaha oo way socotaa een, inkasta oo jaamacadaha ay badan yihiin een, Tahlil, eh, sida ay tahay haddana wakhtigaan ugu yar marka talo iyo su-aal intii aad nala wadaagi karto fadlan marka aad baad umahadsan tahay marka waxaan leeyahay een, dhanka tayada waxyaabaha ka qayb qaadanaya ee keenaya waxaa ka mid ah ardayga oo kale oo luqadda luqadda uu wax ku baranayo ee ay ku qoran tahay duruusta uu qaadanayo iyo luqadda uu ku hadlayo ardayga soomaaliga oo kala duwan waxaan isleeyahay waxay dhibaato badan maaragtay ay ka keenaysaa dhanka tayadii inuu qofki wax fahmo wixii loo keenay markii si hore waxaan wuxuu rababa ha noqdo marka Waa tahay.
professorka waxaan leeyahay een, haddii aad joogto dunidaas een, horumartay afafka kala duwan wax lagu baranayo waad aragtay een, dalalka iyo dadyowga waxa wax lagu barayo Een, qof aan afkiisa wax ku baranaynin oo manhajkii iyo waxbarashadii aanay afkii iyo luuqadii aanay dalku ulahaa aan ku barayn saamaynta ay yeelan karto iyo haddii lagu qoro waxa aad isleedahay way iska bedeli karaan oo ardaygan sidii waaye ay ahaan jirtay soomaalidu dadka afka soomaaliga ku hadla ee ardaygana uu ku qaato taas ayaan maarata profesorka aan dhinaca ka birin lahaa waayahay aad baad umahadsan tahay tahliil qodob wanaagsan ayuu haystaa runtiina weeyaan cudurdaarka uu sameeyeyna tayada iyo muraasna aad baan ugu raacsanahay oo waxa weeyaan dee markii hore waa eh, inaad socotaa dabeetana aad orodaa arrinta dhinaca een, luqadaha ah adduunka maanta lagama maarmayo in luqadda af ingiriisiga wax lagu barto oo luqadaadii hoose dabcan inaad ku soo barato een, dugsiyada hoose waa fiican tahay oo waa inaad luqadaas aad uxujo dugsiyada hoose laakiin waa inaad luqada af ingiriisigu la socotaa oo xoogan sababtuna waxa weeyaan eh, cilmiga adduunku waxa uu ku qoran yahay hadda oo weli u badan yahay haddana kusii badanaya waa luqadaas weeyaan haddii markaa la sameynayo waxaan adduunka loo yaqaano technology transfer la sameynayo waa eh, waxaa loo baahan yahay luqadaas waxaan doonayay haddii la idhaahdo jaamac xagga dambaan malaha ka sameyn lahay marka hore aan doonayay laakiin malaha inaad haddaba dadka usii sheego ay tahayna anigu waxaan rumaysanahay sida masala india oo kale ay samaysay barnaamijyada india berigii ay samaysay kontonkii markay qaadateen xurnimada ay sameeyeen oo kale in lagu daydo oo la sameeyo instituudo gaar ah oo la masala sida eh, waxaan ay u yaqaanaa indian ministry of technology oo kale ama in indian eh, ma- eh, ministry of management oo kale oo ay galaan mid dad tayaysan oo taxaano badan laga soo qaaday si jaamacadaha kale ay ugu daydaan oo ay ula tartamaan in la sameeyo sida taa waxa u suurtagelinaysan waxa weeyaan wuxuuga dhan ingiriisi bay ku dhigi jireen iminka india ayaa adduunka technology-ga iyo amuurahaas oo dhan ku haysata jaamacadaha een, K- canada ma maraykanka dadka ugu cilmi badan wax ka dhigaa waa iyaga hadda iyagii baa noqday oo india ku noqday arrinta marka luqada laga maarmi maayo Waa tahay.
laakiin luqadaheena hoose dugsiyadeena hoose waa inay ku marka hore soomaaliga lagu dhigaa si dadku wuxu fahmo waa tahay dhegeysto kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka baaqaya waxaan u malaynayaa wa inankaa codkiisa aan maqlaya waa inankii jaamacadda calgary soo maa maasha allah maya codkiisa halkaa ko nacam kuu sheegaya inuu nacaman garanayo aad buu umahadsan yahay brofeseerku aniga magacaygu waa faadmi ibraahim ismaaciil joogta maxaan ku dhaha somaliland waa halkayow waxbarashaha baynu ka hadlayno bal in yaroo horta aragti aan ka bixiyo annagu horta anigu waxaan ahaa dadkii nasiibka u yeeshay iskuulla bilaasha jaamacado bilaasha haddana waxbarasho heer sare ah ka gaadhay oo bilaa lacaga laakiin waxbarashada maantu waxay wadataa kharash min ilaa jaamacad min ilaa dugsi hoose waana bilaatay oo ardaydii waa bilaatay oo nin af ingiriisi saxoo wanaagsan wadankii kaga shaqaysan karaa ma jiro farsamadii gacanta oo baractical oo life oo dhalinyaradii la barayaana ma jirto waxa weeyaan wadankii iyagoo iska dhex taagtaagan oo jaamacadii iyo iskuuladiidiba dhameeyey baad arkaysaa mideeda kale waxa weeyaan waxbarashadu markay een, wixii lagu barayay un life yahay oonan hadhow internet kala soo baxayn macalinkii baad ku xisaabtamaysaa ee waxaad soranaysaa ka gaar jaamacadii balagaadhi macalinkii ama iskuulkii oo maaragtay aad isaga ka dheeha hatide laakiin markuu macalinkii adigu aad ka habsaanteed seexato hadhow internetaad kala soo baxaysaa dib wixii uu Wa- waayahay waayahay faaduma barashadii walaagsa ay tayo u yeelato waxaan walaalkan weydiinayaa ma la heli karaa waxbarasho tayo leh ma la heli karaa macalin iyo macalimiin iyaga laftarkoodu u damqanayo dalka iyo dadka oo waxbarasho tayo leh oo life oo laba sannadood oo ugu yaraan farsamadii gacanta ah tii dhakhtarnimada ah tii maca- macalinimada ah tii kas- wax walba dee waxbarashadii way ballaaran tahay intaasa walaalkay weydiinaya waana mahadsantihi waa tahay faaduma aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay rofesor xuseen faadumo waa ad aragtaa waxaa su-aal toos ah oo adiga laftigaaga ku qusaynaysay ay soo dhiibtay bal kusoo dhawow horta aad iyo aad baan faadumo u salaamayaa waanan ku ma- eh, mahadsantahay xataa codkayga garatay baan ma garanaysaa aad iyo aad uga mahadnaqayaa marka hore Een, marka labaad amuuro dhowra ayay eh, ka hadashay eh, faadumo waxay gaar ahaan ka hadashay ma garanaysaa een, jaamacadahan oo dee ma garanaysa hadda lacag ku dhisan oo kharashkii iyo wixii oo dhan ardayadii fursamo gacmeed in la sameeyo umuurahaas oo dhan waa waxaan ku xidhayaa jaamacow barnaamijkii aan doonayey in ay dawladdu ku dhaqaaqdo dawladdii jirtaaba ama gobol ha ahaato laaki- eh, ama dab- dawladda federaalka ha ahaato oo ma garanaysa dee iminka iyada macaawinadu runtii ay ku timaado ha ahaato sidii aan sheegaynay haddaan la sameynin dugsiyada gaarka ah ee xoogga loo la saarayo ee ah sida eh, somali institute of technology oo kale la saarayo xoogga oo kharash in la geliyo adduunkan loo bariyo hadda cashuuro badan oo ma qaadanay adduunkan loo bariyo si jaamacadaha kale oo dhanna markaa iyadaa ay ula tartamaan ugu sama marka taa kharashkeeda inta badan waxaa bixinaya dowladdaa bixinaysa ama hay-ada laga soo qaataba bixinaya sidaasayna ku developgaroobaan dabadeetana markaa jaamacadihii kalena madkatiyooyinkoogii ay ku gudbiyaan iyo sidaa ku gudbiyaan ma yeel ma heli karayno sida masalan faaduma waxay sheegtay inay iyadu jaamacado bilaash markaa wax kusoo baratay hadda la heli kari maayo in hayarkii lagu soo celiyo laakiin waa lagu soo dhaweyn karaya waa lagu soo dhaweyn karaya wayna dhici kartaa baan qabaa in la sameeyo arrintaas waa inay iskaashadaan dowlad goboleedyada iyo dowladda soomaaliyeed waa inay siyaasadta dhinac u- u yardhigaan ay iska kaashadaan sidii loo heli lahaa macaawino xoog leh maadaama hadda cashuur macna la qaadaynin oo waxaa lada donarisku ay ku taageerayaan dugsiye yar oo gaar ah oo kaa farsamadu ay ka mid tahay ay ka mid yihiin kaa maamulkana uu ka mid yahay sidaas ayaa lagaga bixi karaaban anigu islaahe oo lagu tayeen kara dugsiyada.
brofesor xuseen axmed warsame waxaanu kusii siqaynaa gabagabadii barnaamijka waxaan rabaa inaan ku noqdo qodobkii ahaa afka wax lagu baranayo Een, sida uu dhegeystihii inaga soo wacay muqdisho tahliil uu sheegay ciladaha ayay ka mid tahay adigana waxaa tiri af ingiriiska lagama maarmi karo balse dunida badan ee aan afka ingiriiska looga hadlin ingiriiska maada ahaan ayaa loo bartaa oo ardada aad bay wax ugu- ay luqadda u bartaan laakiin afkooda hooye ayaa looga haqtiraa marka ma isleedahay fursaddaas way furan tahay in ardayda afka soomaaliga ah si fiican wax loogu baro maadada ingiriiskana si fiican loo baro si ay adduunka ula qaybsadaan waa furan tahay oo luqadda waxaynuu baranay a- aynuu dhiganay berigii dee aynuu qoranay een, eh, toddobaatan iyo labadii dadkii ka beedan waan ahaa waxay ahayd in aan xoojino ma garanaysa in dadkan wax fahmi karaan laakiin soomaaliya walaal soomaaliyada maanta waa ka duwan tahay adowad ba- badan oo caalamka ah kow horta inagu waddan furan baan oo sidiisaba ku dhisan waxaa la idhahdaa diaspora dibad joog dadkeeni boqolkiiba labaatan wax ku dhow dhow ayaa banaanka jooga sidaase kolleyba horta u- u xidhnaanaysaa nolosheena iyo wixiina ay ku xidhnaanaysaa bannaan iyo qof bannaan jooga iyo cilmi inooga yimaada bannaan bay horta ku xidhnaanaysa horumarkeena ugu weyni kaas ku xidhnaanaya marka waxaan anugu qabaa dugsiyada hoose ilaa sare luqadda in lagu dhigo jaamacadahana ay option tahay in lagu dhigi karo kuwaas laakiin jaamacadaha badankoogu waa inay yihiin baan qabaa anugu luqadda ingiriisiga ayaan qabaa sababtuna wax kale maaha hadhow waa halkeeda waa la samayn karaa markaan xoogaysano laakiin inta ay ku xidhan tahay nolosheeni iyo dacwasharigeeni iyo socodkeeniiba uu ku xidhan yahay ama soomaali banaanka joogta ama macaawino kamaysa bannaan ama cilmi kamaya bannaan oo inagii anaan jaamacadiin wax soo saaraynin hadda waxaan isleeyahay laga maarmi maayo laakiin laakiin aan ku celiyo waa inuu furaadaa optionkaa inay jaamacadda lagu dhigi karo qaybo ka mid ah qaybo ka mid ah soomaali Waa tahay.
laakiin ingiriisiga lagama maarmaayo gabagabadii barnaamijka ayaan joognaa ugu dambayn waxaa aad la isugu soo celceliyey dhegeystayaashana ay farta ku fiiqeen adigana aad carabka ku dhufatay dhowr jeer dowladda dowladda ama federaal ha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto doorka ay dowladdu ka ciyaaraysa in waxbarashada la tayeeyo khaasatan wasaaradda waxbarashada tacliinta ma in ay hay-ad madax bannaan oo waxbarashada sare la la tacaasho oo wax kaga qabato ay samaysaa ma in wasaaradda gudaheeda ay jirto waax waxbarashada sare la halmaasho oo ogolaasho iyo imtixaanid iyo tayada gacanta ku haynaysaa sidee loo kaabayaa in la gaaro kaalinta la doonayo oo jaamacu wal- aad baad umaadsantae walaal afka ay cuncunaya maalmaha mararkan oo dhan ba arrintaasaan doonaya inaan ka hadlo saddex qaybood in loo qaybiyo weeyaan waxbarashadii midi waxa weeyaan siyaasadii iyo controolkii midina waxa weeyaan la- lacagtii oo fundingkii weeyaan midina waxa weeyaan fulintii tii siyaasadii markay noqoto waa in ay dowladda dhexe yeelataa dabcan meelihii ayna masalan iminka xoog ku yeelan karin maamulka yeelka masalan somaliland oo kale waxa weeya khasab inay kala tashato dabcan dee dowladda somaliland waayo haddii macaawinada ay ku imanayso dowladda federaalka ay ku imanayso oo fundingkii markaa uu hay-ad loo samaynayo gaara waxaanan qabaa fundinka kow waa tii aan ku sheegay siyaasadda horta taasaa yeelanaysa laba fundinka waa inay ka madax banaanaataa wasaaradda si aan u musuqmaasuqu yimaynin aan u baahnayn waa inay hay-ad gaarahi maamushaa oo ay ku jiraan xataa dadkii lacagaha bixiyey sida dhowrka sane soo socda ama tobanka sane soo socda macaawino ayaan ku xidhnaanaynaa jaamacu kama maarmayno marka donoriskii dadkii wixii bixiyey inay ka mid noqdaan golaha khasab bay noqonaysaa oo waa taas taasi markaa lacagta waxay siinaysaa ciddii wax fulin karta haddii hay-ad yaro dowlad wax fulin karta iyadaa la siinaya hadduu masaajidku jaamacad fiican samayn karo ay tayadii iyo siyaasadii aqoon- iyagaa la siinaya haddii qurbajoog iyo boqoljoog isku tegay ay samaynaysaa jaamacadaha qaar ka samaysmeen iyagaa la siinaya marka fulintii ciddii wax fulin karta ayaa la siinaya waa iminka ci- arrintan aan ka hadlayaa waa hadda iskuullada masalan ugu wanaagsan ee wax laga barto ee arrimahan ka soo baxaya xasarada sida jaamacadda oxford oo kale iskuulka anagu aan leenahay isku public policy baa anagu leenahay siyaasadaasa waxyaalaha ugu weyn ee iminka laga hadlaa ee cimriga ugu dambeeyey waa kaa weeyaan in la kala saaro saddexdaas siyaasadii dowladda leh fundinkii hay-ad gaaraa leh oo adduunkana ma garanaysaa ay aamintay oo xisaabaadkeedu cad yahay fulintana ciddii fulin kartaba ayaa leh oo tartan gelaysa brofesor xuseen axmed warsame waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenna aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waad mahadsan tahay boqolkiiba boqol dadkan aad baan ugu su-aalo fiifiican bay dadku i weydiiyeen dhegaystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo aanu ku qaadaadhigaynay sida waxbarashada sare tayadeeda sare loogu qaadi karo martina uu noogu ahaa brofesor xuseen axmed warsame oo jaamacadda calgary ee dalka canada wax ka dhiga waa nagaytaasan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambe dhegaysta leh.
aad buu mahadsan yahay jaamac buulle jaamac oo inala socodsiinaya xubintaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka soomaaliga v o a idnagala socotaan haatanna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii ganacsiga waxaa inala socodsiinaya mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a sare u kac ayaa laga dareemayaa qiimaha caanaha geela magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halka liitar oo caano geel ah waxaa la iibinayaa magaalada baydhabo soddon kun oo shilinka soomaaliga oo u dhiganta hal dollar iyo bar halka bilo ka horna la iibinayay labaatan kun oo shilinka soomaaliga oo u dhiganta hal dollar iyo qiimo ka yar sare u kaca ku yimid qiimaha caanaha geela magaalada baydhabo ayaa loo aanaynayaa kadib markii ay yaraadeen caanihii la keeni jiray magaalada baydhabo waxaana arrintaasi sabab u ah abaaraha ka jira dalka sida uu v o a u sheegay mid ka mid a dadka magaalada baydhabo haddee sacdaan mayl gadeey aanada gaala soddon kun shilin soomaali bilowgii un hataha dhaafni mayl gadaaye labaatan ama labaatan ama toban iyo siyeed ama labaatan walaa hata isbedel ka sheegnay may waa ahaa hoolagi oo baahadi aradii oo abaarku dhiidi hoola wal aamayaan malee biina malee baadna malee wala soddonka hata aanada gaala sheeni saasu tan kale umuddo beer imayka dhaganaay taheen gaal i erin ilo hadduu walaagi dhan wala ku tabi aanada soddonka kun wala sheeni berid i baadii magaaladan iska kooy aanada saasaka gaalowti ugu hor dadka qaarna dib ma jareena baadida jareen qaarna magaalada rogeen walaagi dhan hata magaaladan iska kooy kii hoolo lahaado i kii hoolo lahaado aanada madan soddonka kun ma sheenay dadkii oo habadadi hoolagi oo baahadi xilliyada naqa uu da-o ama dhulka uu barwaaqo yahay deegaanada hoos yimaada magaalada baydhabo waxaa laga keenaa caano aad u tiro badan waxaana liitarka caanaha xilligaasi uu gaaraa toban kun oo shilinka soomaaliga ama wax ka yar nus dollar abaarta dalka ku dhufatay waxa ay gallaafatay xoolo aad u tiro badan taasi oo saameyn ku yeelatay dhaqaalaha ay ku tiirsanaayeen xoololeyda dhaqashada xoolaha nool waxa ay ka mid tahay lafdhabarta dhaqaalaha ay ku tiirsan yihiin shacabka soomaaliyeed guud ahaan dhegaystayaal intaasi waxaa inooga eg barnaamijka ganacsiga v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo mukhtaar maxamed catoosha
aad buu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo inala socodsiinayey xubintaasi ganacsiga laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan haddii wararkan iyo warbixinahaniba ku dhaafaan waxaad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaali dot com galab wanaagsan idilahaantiin ayaad leenahay gebagabadii ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heesa ayaan mid idiin soo qaban doonaa laakiin marka hore cabdixakiin maxamuud shirwac oo barbarkayga bidix fadhiya aan ka codsado qodob iyo laba ka mid ah wararkii caalamka ugu doorka mahadsanid ismaaciil isbahaysiga militari oo hogaamiye maraykanku ayaa weeraro xagga cirka ah ku qaaday magaalada mowsil waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in weeraradaasi ay ku dhinteen in ka badan boqol qof oo rayid ah howlgalkan ayaa ciidamadani ay rabaan inay magaalada mowsil kaga qabsadaan kooxda isis warar kale oo deegaanka ka soo baxaya ayaa sheegaya in agagaarkaasi laftiisa uu ka dhacay qarax xooggan oo geystay amaba lagu fuliyey gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kaasoo ay diyaariyeen kooxda isis waxaana dadka qaarkood ay leeyihiin inay suurtagal tahay in gaadhigaasi uu sababay isaguna khasaare kale oo dad rayda dhinaca kalena diyaaradaha dagaalka ee dowladda suuriya iyo weliba xulafadooda ruushka ayaa maanta oo sabti ah burburiyey gooba ay joogaan kooxaha ka soo horjeeda iyagoo ay ku dhinteen dad ka mid ah dad ku jiray xabsi haween oo ku yaala waqooyi galbeed magaalada idlib ee waddankaasi syriya faahfaahin dheeraada lagama hayo duqaynta jeelka balse kooxaha wax kormeera iyo weliba kuwa xuquuqda aadamaha ee waddankaasi syriya ayaa sheegaya in goobtaasi ay ku dhinteen lix iyo toban qof oo isugu jira maxaabiist iyo weliba shaqaaliha xabsiga kuwa soo intaasi ku daray in qaar ka mida dadkaasi xabsiga ku jiray ay ilaalada xabsigu toogteen kadib markii ay isku dayeen inay jeelka ka baxsadaan weerarka kadib dhinaca kalena mas-uuliyiin ku sugan magaalada cincinnati ee gobolka ohio ee waddankan maraykanka ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay shan iyo toban kalena ay dhaawacmeen kadib markii xalay rastaas lagu furay xarun lagu caweeyey oo dad badan ay ku sugnaayeen sarkaal boolis ayaa sheegay in waxa ka dhacay goobtaasi lagu caweeye ahayd masiibo aad weyn aad u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaca oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca dunida haatanna gebagabada idaacadda waxaan idiin soo qabanaynaa dhinacii heesaha mid ka mid a
yaa salaam yaa salaam hiba maxamed guddoon hiba nuura ayay dhegaystayaal taasi ahayd waxay tidhi intaad keen adduunyin iyo kordhi maalis leedahay kax baanahay ma og tahay u kaynaanta tacabire waa hagaag dhegaystayaal heestaasi waxaan filaya inaad si weyn uga bogateen islamarkaana aad u dhegaysateen hiba nuure iyo weliba heestaasi aad macaan waxaana dhegaystayaal guud ahaanba ay gun iyo gebagaba iyo gunaanadba u tahay heestaasi idaacaddeeni galabnimo oo ay galabta si wada jira ay kusoo tebinayeen ismaaciil xuseen farjar iyo weliba anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacaddan idaacad lamid ay isugu iman doonaa caawa toddobada fiidnaba waxaanu idinkaga tegaynaa heestaasi iyo weliba nabadgelyo naftan naftan kama adkaan karo